waxaad la socotaan weli idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaan waxaanu idin leenahay aroori suuban xisbiga talada haya ee garabka midig ee dalka norway ee ay hogaamiso ra-iisul wasaare erma solberg ayaa guula ka sheegatay doorasho baarlamaani ah oo dalkaasi ka dhacday isniintii isbaysiga uu majaraha u hayo xisbiga mucaaradka ah ee ra-iisul wasaare solberg ayaa sheegay inay ku guulaysteen siddeetan iyo sagaal kursi oo ka mid ah boqol sagaal iyo lixdanka kursi ee baarlamaanka xilli hadda la tiriyey in ka badan sagaashan boqolkiiba codadka doorashada nuur bakhaari ayaa faahfaahinta doorashadan waxa uu ka waraystay saciid maxamuud oo ah saxafi degan magaalada oslo ee caasimadda dalka norway dalka norway waxaa shalay ka dhacday doorashadii baarlamaanka oo ahayd mid afartii sano oo mar la qabto sida la wada filayay ama laga dheehanaysa hadaalintii iyo raay ururintii ugu dambeysay waxaa ku guuleystay xisbiyada garabka midig oo ay ka tirsan tahay ra-iisul wasaaraha ana sulberg oo waddankan xukumaysay afartii sano ee ugu dambeeyey waxaana guuldarro horey loo saadaalinayay dabcan ay ku gaartay xisbiyada garabka bidix oo u horreeyay xisbiga shaqaalaha layborka ee ape haddana waxa ay u muuqataa in afartii sano ay soo socoto ay sii wadan doonto ama ay xukunka sii hadan doonto ra-iisul wasaare hadda talada haye ana sulberg oo ka tirsan amaha guddoomiyaha xisbiga hoyre waayahay marka maxaa loo malaynayaa in ay u sahashay in xisbiga muxaafidka ah ee xisbilxaakimka ah ay guushaasi gaaraan
wallaahi waxyaaba badan oo isbiirsaday baa looga loo dhihi karaa sababta arrintaas ama guushooda caawa ka dambeysay laakiin waxa ugu weyn oo dadka arrintan qiimeeyey ama khibradda u leh ay sheegeen waxa weeye xisbiga kasoo horjeeday garabka bidix ee abe oo la sheegay in doorashadii ama fariintii la rabay inuu dadka gaarsiiyo uu ku guuldareysay inuu gaarsiiyo taas baa loo loo badinayaa inay tahay sababta arrintan caawa ka dambeysay iyo si kale haddii loo dhiga ama dhan kale haddii laga fiiriyana waxaa jiray in in xisbiyadan midigtu ay guud ahaan kusoo xoogeysanayeen wadamadan yurub gaar ahaan kuwa xag jirka ee soogalotiga aadka uga soo horjeedo marka labadaas markii la isku daro baa la dhihi karaa way ka dambeysay ama caawa way u sahasheenay ana sulberg mar kale ay caawa u dabaaldegtanay afar sano cusub soo xukunta waddanka norway natiijooyinka kasoo baxay ee doorashooyinka baarlamaaniga norway wax saameyn ah ma ku yeelan karaan dadka soomaalida ah ee ku nool dalkaasi
wallaahi ha laba laba siba saameyn waa ugu yeelan karaan marka koowaad waxaan nahay dad soogalooti muslimiina waddankan ku nool waxaan dhib iyo dheefa la qabnaa dadkaas soo galooti waaweyn xisbiyadan midigta ama xisbigan xagjirka ee f r b la dhaho dowladda hadda la filaya inuu xukuumadda ana sulbara kasoo mid noqon doonana wuxuu taarget un ka dhigan doonaa waxyaabaha qiimaha u leh ama dadka muslimiinta soo galootiga midaas waxaan la qabnaa dadka guud ama xayndaabka guud ee soo galootiga ayaan ka tirsannahay laakiin waxaa jirta mid annaga noo gaara soomaalida oo ah inaan nahay dad qaxooti ah oo waddan ku cusub waxaa la dhahaa soomaalida wadankan qofka soomaaliga wuxuu norway degan yahay isku celcelis shan sano waxaana halkaa kaaga muuqato in dadka soomaalida ay yihiin qaxooti marka haddaad tahay qof muslim soogalooti haddana qaxooti ah wadankiina ay gacanta ku hayaan ama ay ku dhigaan caawa horena usoo haysteen xisbiyo xagjira xisbi dowladdu kamid yahay xisbi xagjira waxaad dareemi kartaa inaan inaan maato u nahay go-aamadooda ama siyaasadooda ay ku dhaqi doonaan wadanka haddaan tusaale kusoo qaato afartii sano ugu dambeeyey waxay soo saareen sharciyo aad u badan oo soogolootiga iyo siyaasadda waddankan ee qaxootiga aada loogu adkeynayo waxaa kamid ah in kun iyo lix boqol oo qof oo soomaali ah oo waddankan magangale ka helay dhowrkii sano ugu dambeeyey ku noolaa caruur ku leh jaamacada ku dhigta dad ka shaqeeya caruurtoodii ay ku dhasheen la yiri waxaa dib u qiimeyn lagu sameynayaa magangelyadiina waddan ku joogtaan haddii aan u aragnay inaad inin u qalmin inaad norway magangelya ku haystaana waxaa dib nalagu celinayaa waddankii aad ka timaadeen marka waxa wax ka dambeeyan wuxuu ahaa xisbiga xag jirka ah ee f r b caawana wuxuu ka mid ahaa xisbiyadii guuleystay
kaasi waxa uu ahaa saxafiga saciid maxamuud oo ah saxafi degan magaalada oslo ee caasimadda dalka norway waxa uu goor dhoweyd khadka taleefonka ugu warramayey nuur xasan nuur bukhaari